Munaasabadan ayaa ahayd mid abaalmarino lagu guddoonsiinayay ardayda kaalmaha hore ka galay tartanka Quraanka Kariimka ah oo lagu qabtay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Tartankan oo ay soo qaban qaabisay Jumciyadda Abaadir ayaa loo qabtay sideetan iyo toddobo arday oo ka kala socday shan iyo labatan madaraso oo ku yaala degmada Kaxda iyo deegaanada ku teedsan. Shaafici Sheekhadan Cabdulaahi isku-duwaha tartanka iyo Ciise Maxamed oo ah madaxa guddiga tartanka ayaa sheegay in tartankan uu muujinayo dadaalka ardayda iyo kaalinta madarasooyinka.
waxaa loo qorsheeyey wakhtigii imtixaanka la geli lahaa oo loo mudeeyey toban iyo saddexda cafwan oo bisha shacbaan oo bishii hadda eh, eh, laba- toban iyo saddexda bisha ramadaan inay galaan imtixaankii ama tartankii ugu horreeyey tartankaas siddeetan iyo toddobada arday ah waxaa loogu talagalay inay soo gudbaan afartan arday waxaa lagu tartamayay wuxuu ahaa afar mustawe soddonka jus labaatanka jus iyo tobanka jus iyo shanta jus marka waxaasa waxaa la sameynayay waxaa loogu talagalay tobanka arday oo kaalin walba mustawe horba- walba ugu horeysa in la soo saaro inta kalena ay hadhaan sida lasoo sheegay ardaydaas oo aheeday arday aad iyo aad u cajo badan oo cadadkooda u gaaraya siddeetan iyo toddoba arday bilxaqiiqa waxay ahaayeen dad aad iyo aad u cajo badan dad aad iyo aad u diyaarsan ay ahaayeen Eh, waxaan leeyahay reer kaxda tartankanka ka dambeeyo tanta- tartan caalami usoo diyaargarooba oo insha allahu tacaala ama aada magaalo la gashaan ama aad dowladaha jaarkaa la gashaan ayaan leeyahay bilxaqiiqa wad qalantaane taasi waa taas tan kale dhanka kale axmed nuur xuseen khaliif oo ah gudoomiyaha jumciyadda abaadir ayaa sheegay in tartankan uu sanad walba sii soconayo isagoo sidoo kalena u mahadceliyey ka qaybgalayaasha tartanka qodob waxaa weeyaan ahdaafta jamciyaddu eh, waxaa weeyaan waa sare u qaadista qur-aanka kariimka ah iyo dacwada islaamka labadaasi ma kala tagayaano waa hal meelay isla yihiin jamciyaddu aad waxay isugu dayday si qurxoon oo hufan oo qiimo gal aha inay bulshada soomaaliyeed ee gobolka banaadir gaar ahaan degmada kaxda inay dhiiri geliyaan ayadood og tihiin waagii hore tartanku baaxaduu lahaa iyo maanta baaxadda uu leeyahay aad uu u ballaaran yahay oo uu dhammaan degmada qaybaheeda kala duwan uu yahay insha allah wal- munaasabadan ayaa marka ay soo idlaatay ardayda la guddoonsiiyey abaalmarino isugu jira kitaabada qur-aanka kariimka ah lacago iyo sidoo kale shahaadooyin